fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kula soo dhowaada idaacadda caawiya dunida laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa fiidnimo sabtiga taarikhduna ay tahay afariyo labaatanka bisha oogast ee sanadka laba kun iyo afariyo labaatana waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaabane lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidaad nagala socotaan bogayga v o e somali com haatana dhegeystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah nin weerar midi uu adeegsaday ee ka geystay dalka jarmalka waxaa kaloo aada dhegaysan doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska washington iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qaar ka mida qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna dalalka yukrain iyo ruushka ayaa maanta isweydaarsaday boqol iyo shan iyo toban maxaabiis dagaalah kadib markii uu dhexdhexaad in arrintaasi ka galay dalka isutoga imaaraadka carabtu tallaabadan ayaana noqonaysa markii ugu horreysay ay sameeyaan tan iyo markii ukrain ay weerarka lama filaanka ku qaaday gobolka karsk bishan augast lixdeedii weerarkaas oo ahaa kii ugu weynaa ee dal shisheeye uu ku qaado dhulka ruushka wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ruushka ciidamada ruushka ayaa kala wareegay halkaasi lagu qabtay aan idhaahday ciidamada ruushka ee lala kala wareegay ayaa ahaa kuwii lagu qabtay gobolka korsk dhammaan ciidamada ruushka ee la soo daayay ayaa ku sugan dalka belarus iyadoo halkaasi lagu siinayo daaweyn iyo weliba dibadejeen ka hor inta aanay dib ugu laabanin ruushka wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa cabirtay sida ay ugu faraxsan tahay fududaynta hawshan ee sodonka imaaraadka carabta taasoo ah tallaabo ay maxaabiista isku weydaarsadeen dalka ukrain madaxweynaha dalkaasi ukrain valadimir selenitski ayaa isaguna warbaahinta bulshada ku baahiyey sawirka maxaabiista laysku weydaarsaday xubnahaasi laysweydaarsaday ee dalka ukrain u dhashay oo ku jeeni qaarna amaba xidhnaa calanka midabkiisu isugu jiro buluuga iyo huruudda ee dalkaasi leeyahay islamarkaana laabta iskelinaya isagoo sheegay in ciidamada dib u soo laabtay ee laysweydaarsaday ay isugu jiraan ciidamada ilaalada xuduudaha ciidamada ilaalada qaranka iyo weliba kuwa badda iyo ciidamada milatariga wafdi ka socda ururka xamaas oo hogaaminayo khaliil abuxayaa oo ah sarkaal saro ka tirsan ururka xamaas ayaa maanta ku sugan magaalada qaahira si ay ugala hadlaan dhexdhexaadiyaasha wareeggii u dambeeyey ee wadaxaajoodyada xabad joojinta ee ka dhacay magaalada qaahira ee dalkaasi masar waxaana sidaasi lagu sheegay war ay soo saareen ururka xamaas laba irawareed oo dalkaasi masar ah ayaa iyaguna sheegay in wafdiyada maraykanka iyo israa'iil ay iyaguna wareega cusub oo kulamo ah ka bilaabeen magaalada qaahira khamiistii kuwaas oo qaatay laba maalmood si loo xaliyo ismaandhaafka hindisaha xabad joojinta la xidhiidha ururka xamaas ayaa ku adkaystay inay ka go-an tahay wixii ay ogolaadeen bishii julaay labadeedii taasoo salka ku haysay hindisaha madaxweynaha ruushka madaxweynaha maraykanka joe biden iyo weliba inay diyaar u yihiin in la fuliyo heshiiskaasi ama hindisahaasi waxaana sidaasi sabtidii sheegay ciisa talrisqi oo ah mas-uul saro ka tirsan ururkaasi xamaas ugu dambeyntiina booliiska ciidamada booliiska sida gaarka u tababaran ee dalka jarmalka ayaa maanta ku biiray kooxaha kale ee badbaadada baadigoobka ugu jira nin aan ilaa iyo hadda haybtiisa la aqoonsan oo weerar midiya ka geystay munaasabada ka socotay magaalada galbeedka jarmalka ku taala isniin halkaasi oo uu ku dilay saddex qof ugu yaraan sideed kalena uu ku dhaawacay kuwaasoo shan ka mid ah ee xaaladoodu halis tahay booliiska ayaana sheegin inay weli heleen qofka uu yahay ninkaasi weerarka geystay islamarkaana dadka uga digay una sheegay inay feejignaadaan dadweyne kala duwan oo u ducaynaya ayaa iyaguna sida oo kale goobtii weerarku ka dhacay ubaxyo keenay ciidamada booliiska ayaa sida oo kale sameeyey bar internetka ah oo ay dadku ugu talagaleen in dadkii goobjooga ahaa ay ku soo ridi karaan wixii muuqaal amaba xogee la xidhiidha ninkan weerarka geystay ciidamada booliiska ayaa lagu wargeliyey xalay sagaalkiiyo barhkii fiidnimo in qof midi haysta uu dhowr qof ku dhaawacay fagaaraha bartamaha magaaladaasi waxaanay ciidamada booliisku xuseen inay aaminsan yihiin weerarkan inuu geystay qofku isagoo keligiya inkastoo aanay bixinin wax macluumaad oo la xidhiidha cidda ay yihiin iyo faahfaahinta dadka waxyeeladu ay soo gaadhay dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaargarooba qaybaha dambe ee idaacadda caawiya dunida mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiidocana wanaagsan sidii warkaba aad ku maqlayseen dalka jarmalka waxaa xalay ka dhacay weerar u geystay nin midi adeegsanaya kaasoo ugu yaraana saddex qof ku dilay lix kalena ku dhaawacay weerarkaasi weerarkan ayaa ka dhacay magaalada soling ee galbeedka dalka jarmalka sida ay boolisku sheegeen ninka weerarka geystay ayaa lagu soo waramayaa in weli baxsad yahay oo boolisku ay baadigoobayaan wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa arrintan inoo haya cabdixaafid waa mahadsan tahay waxaa dhacay ama shilkan ninkan dad dilaayey waxa uu ka dhacday gobolka la yidhaahdo an rc gaar ahaan magaalada la yidhahdo soolix oo ku taalla gobolkaasi an rc la yidhaahdo marka ninkan wuxuu watay midibuu watay waxa uu dhaawacay sagaal qof saddex qof meeshay ku dhinteen lix qofna cusbitaalka ayaa lagula tacaalayaa dhibaataduna waxay ka dhacday magaaladaasi oo u dabaal degaysay maalintii la aafaasay ama xaflad lahayd sida dadka qaarba u yaqaanaan oo isugu soo baxay oo bartamaha magaalada ahayd ayuu ayuu ka dhacay ninkan midida dadka ku weeraray ilaa haddana lama garanayo deegaanka ama magaalada ama qowmiyaddu ka soo joodo lama yaqaan markaa taasa ayaa ka dhacday dalkan jarmalka
waa tahay siciid magaalada dhibaatadu ka dhacday ma ku badan yihiin jaaliyadaha laga tirada badan yahay soomaalida hadday noqoto iyo iyo dadka muslimiinta ahi cabdixaafid xawil ismaaciil waa mahadsan tahay magaaladan ay dhibaatadu ka dhacday waa magaalo weyn laakiin dadka asaaniibtaa waa laga tiro badan yahay waxaana degan dadka waddankan u dhashay inkastoy dadka qowmiyado kala duwan ay degan yihiin xoog baa looga badan yahay waxaana ku badan dadka jarmalka ah waana magaalooyinka aad bay ugu badan yihiin dadka jarmalka marka qoxoonti badan ma joogaan inkastoo dadka intan dambe aad goboladaasi loo geeyo dadka isu soo jiidaan waa tahay xaggee ayaa marka iminka wax marayaan kiiska xaggee ayuu marayaa
cabdi xaafi sida warbaahinta jarmalka sheegayso wargeysada ka soo baxa oo dacdadan aad uga hadlayey iyo dacdooyin kale ka dhacay jarmalka ilaa hadda boolisku ma ay sheegin wax faahfaahin dadka waxay ku baaqeen inaanay guryaha ka soo bixin inta ninkaa lasoo qabanayo iyadoo ciidamo badan lagu soo daadiyey santarka magaalada sidoo kalena ciidamadu waxay isticmaalayaan erakabtarka ay ninkaasi u soo qabtaan dadkana waxaa loogu baaqay inay guryahooda ku nagaadaan magaaladana socodkeeginka aad buu yaryahay waa tahay siciid magaalada frankfort toddobaadkii horena waxaa ka dhacay toogasho maxadada treenka laga raacay ee loo yaqaano banhofka bal faahfaahin kooban arrinkaasna naga sii
sidaa sheegtay ayaa saxa frankfort banhofkeegana waxaa ka dhacay dil nin uu ajaaniba uu ku dilay nin kale oo ajaaniba islamarkaana uu xabad u isticmaalo laba jeer ku dhuftay sida warbaahinta jarmalku ay sheegayaan ninka markiiba waa la qabshay ciidamada ku sugan baanahoofka weyn ama santar stationka tareemada ayaa qabtay baaritaanna waa la wadaa dacdadaasina warbaahinta jarmalka xoog bay uga hadlayeen ilaa iyo haddana weli booliska jawaab cadsamay soo saarin waa la wadaa ugu dambayntii adigoo soo koobaya saciid waa sidee ayaad odhan kartaa dareenka dadka muhaajiriinta ah ee ku nool jarmalka
cabdi xaafid muddooyinkii u dambeeyey jarmalka waxaa ku soo laabanaya midiyooyinka ajaanibtu ay geysanayaan dhibaatooyinka taasina runtii walaac weyn bay ku muujisay ama ka muujiyeen dadka ajaanibta xisbiyada midibka fog oo kale way ka faa'iidaysanayaan fursad bay u tahay ay dowladda ay aada ugu canaananayaan ay leeyihiin iyagaa dadkan celin waayey ama iyagaa ku soo daayay waddanka oo fursado badan bay uga faa'iidaysanayaan maadaama doorashada janab sanadkan ay dhacayso cadaadis badan bay mucaarifka ama kooxaha midibka fog ee ku saarayaan dowladda inay wax ka qabato arrimahani marka walaac badan bay qabaan dadka ajaaniibta ee ku nool dalkan jarmalka muddooyinkan u dambeeyey iyo welibana walaalkan oo ah kuwa runtii dadka jarmalku aada uga soo jeesteen
waagay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa siciid cabdilaahi xasan oo ah weriye degaana magaalada frankfort ee waddanka jarmalka oo khadka telefoonka ugu warramayey waryahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamaalo harris ayaa dib u xaqiijisay taageerada ay u hayso israa'il khudbadeedii aqbalaada magacaabista musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee shirweynihii ka dhacay magaalada chicago iyadoo muujisay in maamulkeedu aanu ka weecan doonin dhabbihii jo biden ee siyaasadda dagaalka khasaab wufuudda taageersan falastiin ayaa sheegay in ay wadi doonaan sii riixitaanka in shuruuda lagu xidho kaalmada militari ee maraykanku siiyo israa'il madaxa v o e xafiiska aqalka cada baatsi wadda kuswaara ayaa warbixintan halkaasi ka soo dirtay falastiin axmed iimaan ayaana inoo soo jeedinaysaa
dibadbaxayaasha taageersan falastiiniyiinta ayaa dadaal adag ku jira laakiin waxba taa kama bedelin taageerada kamala haris ee israa'iil taageerada ay israa'iil u hayso ayay hoosta ka xariiqday khudbadeedii aqbalaada ee musharaxnimada madaxweyne ee xisbiga sidoo kalena waxay xaqiijisay xuquuqda falastiiniyiinta madaxweyne biden iyo anigu waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan u joojin lahayn dagaalkan si ay israa'el u noqoto mid ammaan ah lahaystayaashana loo sii daayo dhibaatada qase ka jirtaahi waa inay dhammaataa dadka reer falastiinna waa in ay garwaaqsadaan xaqa ay u leeyihiin inay helaan karaamadooda ammaankooda xorriyaddooda iyo aayakatashigooda baaqyada cunaqabateynta hubka ayaan dheg jalaq loo siin madashii xisbigana waxay dib u xaqiijiyeen taageerada israa'il heshiis xabajoojin ah oo la gaaro sii deynta lahaystayaasha iyo weliba xal laba dowladood oo isbarbar degan xaaris waxay aada uga hadashay ilaalinta nolosha falastiiniyiinta laakiin kaaliyayaasheedii hore iyo kuwa hadda joogaba waxay sheegayaan in siyaasadeeda israa'il aanay u badnayn in ay ka leexato dhabaha jo biden heli soyfer waxay ka tirsan tahay golaha dimuqraadiga yuhuudda ee maraykanka anigu waxaan ahaa la taliyaheedii amniga qaranka ee golaha sanadka waan ogahay inay si adag u taageerto xiriirka maraykanka iyo israa'el sababtoo ah waxaa ku jira danta amniga qaranka siyaasadda arrimaha dibadda waxaa lagu go-aamiyaa wax ka badan ra'yiga dadweynaha xitaa sida ra'yi ururinta ay muujinayso waxaa sii kordhaya tirada dadka maraykanka ee doonaya in hogaamiyeyaashooda ay yareeyaan taageerada israa'el intii uu shirku socday laba boqol iyo toddobaatan ergo ayaa waxay dalbadeen in haris shuruud ay ku xirto gargaarka la siiyo israa'el haddii iyada la doorto dhaqdhaqaaqan ayaa waxaa wada soddon ergo oo codkooda diiday in ay dhanna u jeediyaan taasina waa in ka yar boqolkiiba xal haalisteedana waa ay yar tahay waxaana shirweynuhu uu magacaabay haris iyagoo si weyn u taageeray ergada aan xisbiga ku xirnayn ayaa sheegaya in aanay niyad jabeynin inga gibson waxay ka mid tahay ergada diiday in ay xisbina taageeradooda siiyaan waxayna kasoo jeedaa hawaii waxaan ogaaday in dad badan ay runtii nagula jiraan arrinkan laakiin ma garanayaan meel ay ka bilaabaan ama sida looga qayb qaato waxaan dareemayaa in aynu sameynay horumar la taaban karo kaza waa hal arrin oo dimuquraadiyiintu ay ku kala qaybsan yihiin wufuudda taageersan falastiiniyiinta maysan faraxsanayn waxaana la siiyey uun fursad ay kaga hadlaan shirar doceedyada halka waalidka la haysta maraykana oo xamaas gacanta ugu jira uu shirweynaha ka hadlay
dhammaanteen waxaan ka walaacsannahay dadka ra'yidka ee khasaa laakiin sidoo kale waxaan ka walaacsannahay dadka ree israa'iil iyo ammaankooda wufuudda taageersan israa'iil waxay sheegayeen in arrinka aysan ahayn in xisbiga dhexdiisa khilaaf uu ka dhex abuuro aqoon-yahanada dhaqdhaqaaqa bulshada ayaa sheegaya inay qaadanayso wakhti iyo shaqo in mudaaharaadyada loo bedelo ajende elizabeth clement waa cilmi baare arrimaha bulshada ah oo ka tirsan jaamacadda chicago iyadoo loo marayo shaqadani samaynta isbahaysi iyo ugu dambeyntii gorgortan iyo isku tanaasul ku aadan sidii loo heli lahaa waddo hore loogu sii socdo waa mid aan weligeed gaaraynin halkaay dibadbaxayaashu doonayaan dhabtii waa la gaari doonaa balse waa inuu dhacaa isbeddel weyn oo muhiim ah afhayeenka dhaqdhaqaaqa aan xisbino raacsanayn waa leyla alabed waxayna ka waramaysaa sida ay wax u arkaan istaraatiijiyadeennu maaha in aan ka tagno xisbiga dimuquraadiga ah laakiin waa inaan samaynaa isbedelo aasaasi ah waana in xisbiga dimuquraadiga uu dhegaystaa dadka aasaaska waa xisbiga qofku inuu xaaladda qiimeeyo waa muhim ayuu yiri xeer ilaaliyaha guud ee minnesota kiit ellison oo ah muslim iyo qof u damqaday qadiyadda falastiin
waxaad u baahan tahay inaad guulaysato si aad awood u yeelato haris tirooyinka ayaa meel walba kor u kacay fursadaha guushuna waa ay sarreeyaan inkastoo aan dalabaadkoodii la fulin haddana ergooyinka taageersan falastiiniyiinta waxay sheegeen inay ka go'an tahay in ay sii riixaan qadiyadooda
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay falastiin axmed imaan oo inoo soo jeedinaysay warbixintaasoy diyaarisay madaxa xafiiska aqalka cad ee v o a bati widakswaar halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawa iyo dunida horaan ugu sii soconna isla arrimaha wararka wadanka maraykanka shacabka maraykanka ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyey khudbadaasi ee taageerayaasha dimuqraadiga gaar ahaana ku tilmaamay mid taariikhiya oo ay kamaala haris waa madaxweyne ku-xeenka maraykanka ee xilligan ay ku aqbashay in ay noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga ku matali doona doorashada madaxtinimada maraykanka ee bisha noofembar ee fooda inagu soo haysa haddaba wariyahayaga ismaaciil xuseen farjar ayaa arrinta ka waraystay faaraxow maxamuud maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda maraykanka kuna nool gobolka minnesota ee wadankan maraykanka
horta dee kolley dadkii xisbiga u badnaa ee amaba maaragtay saxaafadda iyo dadkii taageersanaa xisbiga dimuqraadigu intuba horta aada bay ula dhaceen faallooyinkii laga bixiyey qolada tan saxaafadduna waxay yidhaahdeen maaragtay waxay khudbaddii ugu wanaagsanayd inaka qofta tun qof wax badan siyaasadda kusoo jirtay bay ahayd waa khudbaddii ugu wanaagsanayd ee weli la arko ay meel ka jeediso wayna ahayd khudbad kooban markii loo eego khudbaddii hore uu jeediyey donald trump markay shirkoodii qabsadeen marka fariimaha ugu weynee xambaarsanayd ma noqdeen kuwo dareen ka tarjumaya waxaa laga baqayey inay ka hadasho dee inay ahayd qoftii qoftii xeer ilaaliya ahayd ee dadka xabsiga ku guri jirtay oyaamo dhexdaasu ay hadashay ay lahayd tuug iyo kufsadayaal iyo bel oo dhanba xabsi baan ku guro waan aqaanaa marka waxaa lagula teliyey kana waan garanayaabay tidhi dembiilaha ah waxaa lagu yidhi lagula teliyey dadka la taliyaa hadalka noocaasa qabooji ka hadal isu soo dhoweynta dadka maraykanka ah iyo in maaragtay dadkii laysu soo dhoweeyo ay dee madaxweyne u noqonayso dadkao dhan arrinta un lagu dacaadaynayay amaba xagga ay ka liiteen laba arrimood bay ahayd dimuqraadigu waa mida dee maamulka ay ka tirsanayd oo laleeyahay dhaqaalihii iyo sixir bararkii iyo waxaasoo dhan inay qayb ka tahay iyo ta kaloo ahayd inay dhinaca kan immigrationka amaba dadka xuduudka kasoo boodaya ee ka imanaya xagga iyo mexico inaanay shaqo badan ka qaban hadday noqoto xisbigan dimuqraadiga amaba iyada iyo maamulkii biden runtii labada arrimoodna si wacan bay u difaacday oo uga hadashay eediina waxay saartay donald trump ay leedahay isaga ayaa baarlamaanka hor joogsaday sharcigan soo gudbin lahayn in la hagaajiyo arrintaa waxaa jira dareen badan oo taageerayaal badan oo xisbiga ahi ay ka muujinayeen siyaasadda dowladda maraykanka ku aadan dagaalka socda khaza sidee bay iyadu uga hadashay ma noqday khudbaddeeda sidii ay uga hadashay mid daaweeya dadka tabashooyinka badan ka qaba
runtii laba arrimood darteed ba uma daaweyn arrintaasu waxay muujisay taageerada madaxweyneyaasha dadka u ordaya maraykanka oo dhan dimuqraadi iyo jamhuuriba ay leeyihiin inaanu difaacno oo yuhuudda ay isdifaacdo maraykanka way ka go-an tahay waxay sheegtay maraakiibtii iyo hubkii meesha la geeyey haddana waxay ka hadashay in ay maaragtay dadka dhibaatada ku dhacday iyagana reer falastiin oo loo baahan yahay inay dhibaatada iyo ka baxaan iyo waxyaalaha loo geystay hadda hadalkeedu wuu yaro adkaayo si adag bay uga hadashay laakiin runtii taa waxaa ka darnayd ismaaciil oo tan waxaa ka darnayd in dadkii dade shaksiyaad yuhuuda waa loo ogolaaday inay ka hadlaan oo laga hadlo arrimaha dhibaatada ku dhacday dadkii yuhuudda ahaa maalintii octoobar toddobadii la weeraray qolyihii reer falastiin amaba dadka taageersan waxay codsadeen in loo ogolaado inay shirweynaha dadka jeediyaan oo ka hadlaan dareenka ku aadan reer falastiin taasu may dhicin runtii weliba dadka meeshay u badan yihiin muslimiintu amaba dadkan carabta ah ee gobolkan laysku haysto xagga doorashada ee michigan marka runtii dad badan oo ka fekerayay bal inay gabadhan ku eegaan si fiican uma ay qarxin su-aasha ugu dambaysa dad badan baa jira oo aan dhinacna raacsanayn oo madax bannaan ama dad ka tirsan labada xisbiyo oo aan la dhacsanayn siyaasadaha labada hogaamiye oo iyaga laftigooda isha ku hayay kamala harris maadaama uu biden u baneeyey booska inay wax bedeli doonto marka iyaga laftigooda inna ma xodxodatay oo inay dhinaceeda usoo janjeersan karaan horta way hadashay waxaa kaloo ay keentay dhowr qof oo xisbiga republicanka amaba jamhuuriga ka tirsanaa oo dhinaca iyada taageeray sida ninkii ahaa bare saabkii ku xigay ee hadda ka tegay shaqada guddoomiyaha gobolka georgia oo ada gobol weyn oo meelaha hirdanka siyaasadeed ka socda uu iyadu taageeray waxaa kaloo taageeray dad u shaqayn jiray maamulkii hore ee donald trump marka laakiin uu ka mid yahay ninkii dhammaaya haystay sirdoonka madaxda ka ahaa james comic laakiin waxay u muuqataa dadka noocaas ee siyaasiyiinta dad u cadhaysan donald trump cadhadeedii ay u geysay shacabka laakiin guud ahaan waxaa laleeyahay inta dimuqraadiga ee u foodi lahaa iyada kuwii dareenkoodii bay soo celisay odayga ka shaki qabe laleeyahay ninkan waa da oo kama adkaan karo donald trump oo in badanoo markii hore xisbiga ka niyad jabtay baa soo noqotay laakiin in badanoo dimuqraadiga shacabka loo malayn maayo inay codkooda bedelayaan laakiin qolada aad sheegtay dhexdhexaadka ama independenceka in badan waxaa laga yaabaa inay dhinaceeda siday hadda sheegayaan percentageka la eegayo amaba tirada hadda loo malaynayo dhinaceeda ayay u badan yihiin wixii soo raacay laakiin runtii weli waxa aan qancin dadkii dhexdhexaadka ahaa ee arrinta tan ama dhalinyarada ah amaba dadka carabta ama dadka muslimiinta ee arrinta tan falastiin ama waxa kaase ka socda aada iyo aada dareenkooda ugu weynaa
wagaag dhegeystayaaalkaasina wuxuu ahaa faaraxow maxamuud maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda maraykanka kuna nool gobolka minnesota uu waramayey ismaaciil xuseen farjar haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo hayo maxamed bashiir cabdiraxmaan
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida makarafoonka toddobaadkanna waxaa marti ku ah xildhibaan cabdow ciise oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee dalka jabuuti waxaana ku eegaynaa saameynta dhaqaale ee ka dhalan karta weerarada kooxda xuutiyiintu ay ku hayaan badda cas oo sii kordhaya iyo sidoo kale dadaalka ay dowladda jabuuti ugu jirto in wasiirkeeda arrimaha dibadda uu noqdo guddoomiyaha midooda afrika xildhibaan cabduw ciise marka hore kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka marka xiga weerarada kooxda xuutiyiintu muddooyinkii lasoo dhaafay aad bay usii kordhayeen ee badda cas ay ka geysanayaan bal saameynta dhaqaale ee jabuuti ay dareemayso weeraradaasi ku aadan waxaa wallaahi saaxiibkay waxaa badda cas dagaalka ka socdaasi annaga saameyn weyn bay nagu yeelatay halka dhaqaalaha waad og tahay oo maraakiibtii boqolkiiba afartan baa jidka maraya badda cas iyo maaragtay indian oceanka maantana dee maalmahan ugu dambeysana maraakiib bay qarxiyeen amniga way sii adkaatay waxa weeyaan halkii dhaqaalaha cashuuraadkii inshuransyadii waxaa kordhaya maraakiibta maciishadihii ummadda bulshadan geeska afrika khaasatan jabuuti meel walba dee noloshiibaa aad usii saameyn weyn ku yeelan doontaa dagaalkaasi sida ugu dhaqso badanna ma arkayna inay soo maaragtay maaragtay ku dhammaan doono ta ugu daranse waxa weeyaan jabuuti iyadu mar kastabay hormoodu tahay siday balxalin xoutiyiintu ay maaragtay sida ay dalkayga waxaa jooga intaasoo bays baa jooga maraykan faransiis jarmal chinees marka inay saameyn ku yeelatana aad bay uga dadaalnaa ay dowladdu xoog bay ugu maaragtay wadahadalka ay la wadaa iyo maaragtay sidii xoolahan maaragtay yamanta la geenayn xitaa jabuuti baa lasoo marayaa marka dadaaladaasi labada geesoodba hadday tahay dekedahayagii hadday tahay halkii siyaasadda juhdi weyn baaba la geliyaa maaragtay sidii sidii wax layskugu soo dhoweyn lahaa amba dee loo ilaalin kari lahaa maalin walbana dee adiga aragto ciidamada ingiriis iyo maraykankuna weeraray shacbigii iyo dagaalka dhulku way socdaan marka wallaahi xaaladda badda cas aad iyo aad bay saameyn weyn nagu yeeli doontaa xalka dhaqaalaha xalka siyaasadda iyo xalka amnigaba marka wax dadaal ah oo dowladda jabuuti ay ku bixisay bal inay labada dhinac u kala dab qaado oo xiisadda la qaboojiyo waa la sameeyaa mar kastaba oo xitaa xoolaha haggan u maraya jabuuti baa lasoo marayaa oo maaragtay jimciyadda qormaha ka dhexaysa ay heshiis jabuuti maaragtay la samayso wadahadalka iyo sidii loo dabcinayo madaxweynaha iyo xukuumadda taa iga xoog iga war haysay waxaan u malaynayaana taana kama maqno sidii saameyn amniga jabuutina ay ugu yeelanba taasna xoog baa loogu dadaalaa waa loo kala dab qaadaa mar kolleyba dee diblomaasiyada hoosaaneed baa socotaa taasna waata dee jabuuti ilaahay naga badbaadiyay madaafiicdooda inay ku soo dhacaan taasna juhdi weyn ba taasi dowladdu ay gelisay oo ilaahay baa nagu asturaya waxaan doonaynaa sida ugu dhaqso badan leh haddii ximaasadda qasa ka socda ay naga dhammaato noloshii sidii horeba ay kusoo noqoto boqolkiiba afartankii jidka maraysay badda cas sideedu usoo noqoto maanta waa laga wada wareegayaa marka saameyn dhaqaale iyo saameyn amniyaadka ayaa halis noogu tahay marka insha allah ilaahi naga soo fudeediyo dalalka maraykanka iyo ingiriiska oo horboodaya howlgalka ka dhanka ah kooxda xuutiyiinta dadaalada ama weerarada ay ka wada badda cas ayaa maraykanka oo kale saldhig weyn ayuu jabuuti ku leeyahay bal aad iyo aad aad iyo aad arrintaasi laftigeeda bal inay xuutiyiintu ay ay weeraro kusoo qaadaan jabuuti wax cabsi ah oo laga qabo ama walaaca wallaahi juhdiga iyo dadaalka dowladda iyo hormuudka u yahay madaxweynuhu samaynayo yaa u kala dab qaadaysa ilaahay naga badbaadiyey intaasoo maaragtay bilowday dhibaatadu taallo maaragtay xabad madfaca kusoo dhicin taasna waxa weeyaan xidhiirhka sooyaalka ahaa ee jabuuti iyo yamanta ashligood iyo community fara badan oo dad reer jabuuti oo yamanayaa jira asalkoogu ahaa noo kala dab qaada waxa weeyaan jabuuti iyo yamanaba waxay ahayn dad walaalaa oo xidhiir weyn oo soo jireen ka dhexeeyey taasna aad ba usii xoojisay maaragta halka ganacsiga halka dhaqaalaha xoolaha yamanta la geynaya xitaa imanka untu jabuuti bay wata usoo marisa jabuuti baa looga sii diraa magaran marka taasina waxa weeyaan aad iyo aad bay saameyn weyn dowladda iyo xidhiirka ay xajisay taasaa annaka aan ka badbaadnaba madaaficida shacbigeyga hadday kusoo dhici lahayd deemaba qaadi karna in itaalka intaale marka ilaahay baa lagu asturaya iyo xidhiirka walaaltinimada islaamnimada carabnimada ee jabuuti iyo yamanida ka dhexaysa waa tahay marka aan ka tagno arrintaasi weerarada ka socda badda cas iyo saameynta ay jabuuti ku leeyihin jabuuti muddooyinkan waxay ay safka hore ugu jirtay tartanka madaxtinimada ee midowda afrika bal dadaalkaasi iyo halkee ugu idin marayaa
wallaahi maanta jabuuti waxay u soo xamaan qaadatay in aan guddoonka african union gacanta aan ku dhigno taasoo ah wejiga geeskan africa iyo africa sidaan maaragtay aan kaalin nabadeed uga dheli lahayn hadday tahay suudaan suudaan hadday tahay yeman soomaaliya iyo etoobiya hadday tahay waxa mashkiladaha argagixisada taasna ninkii ugu habboonaa wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti ayaa maanta ayaa ayaa hormood ayaa tartanka noo noo galay dowladda shacbiga dhammaan siyaasiyiinta aqooyaanku way daba joogaan in aan maanta gacanta ku dhigno wayna ka go-an tahay dowladdan way ka go-an tahay taasna waxay tahay boqolkiiba maanta toddobaatan ilaa siddeetan boqolkiiba siddeetan way u badan tahay inuu ninkaasi ku soo baxo saddex nin baa la tartamaysa waa raila odinga oo kenya waa oday weyn oo toddobaatan jira iyo nin mr ka socda wadanka mauritius fursadoon haystana wasiirka arrimaha dibadda maxamuud cali yuusuf waa fursad ummadda geeska africa ku nool ay rajadooda u sido taasna waxa weeyaan bishaa soo socota sanadka soo socda january waa in uu haddii ilaahay eedmo rajadu aad iyo aad ba u fiican tahay sababtoo ah saddexda candidate marka laysku eego waa ka ugu rajo fiicanba wadanada francofonka way daba joogaan wadanada carabta gacanta way daba joogaan wadanadan maaragtay s r d c ga waxaan ka rajaynaynaa inay kaalin fiican ka soo baxaan dhowrka wadan ee maaragtay laakiin bersentajka iyo rajadu qabo ninkaasi waa rajada ugu wanaagsan maantana haddii aan gacanta ay dowladda jabuuti musharaxoogu uu faraysto guddoonkaasina waa rajo africa usoo hoyanaysaa waa rajo usoo hoyanaysa khaasatan mandaqadeena sababtoo ah muddo labaatan sannadood buu ka shaqaynayey diblomaasiyadda iyo maaragtay isku xidhiidhinta ummadaha iyo iyo maaragtay sidii dadka iyo dowladaha iyo shacbiga iyo nabadda looga xoojin lahaa marka anigu waxaan qabaa rajo aad iyo aad baan u qabaa inuu ku guulaysan doono insha allah waa tahay haddiiba ay dhacdo in uu ku soo baxo jagadaasi ugu sarreysa midowda africa jabuuti maxaa uga qorsho ah gobolkan geeska africa oo kale oo sanadkan dabcan guddoonka helaysa waxaa la sheegaa gobol ololaya inuu yahay dhinac walba marka laga eego wadamo yar marka laga reebo marka maxaa uga qorsho ah in gobolkan xasilin loo sameeyo
wa waa waxa u qorshaysan waa kii khudbaddii madaxweynuhu jamhuuriyadda jabuuti ku sheegay maalintii toddoba laatankii juun dalbaadegii calanka waxa u qorshaysan inay ku soo celiso ay ku soo dabaalaan nabad horta khaasatan geeskan africa iyo wadanadan igad kow sababtoo ah heshiis weyn laga dhaliyo maxaan ku rahdaaye etoobiya iyo soomaaliya waa adiga imka baryahan arkaysid xurguf weyn ka taagan tahay sudan waa priority-ga sudan sudan oo wadan igaad ka mid ah oo burburay oo proxy war ku dhacday in sidii loogu soo celin lahaa miiska nabadgelyada oo nabad lagu soo dabaala ummadda maaragtay sudaanta waxaa u taala miiska sidii iskaashiga dhaqaalaha isku xidhiirka wadanada sidii maaragtay kobcinta maxaan ku dhahdaaye cimilada sidii loo hagaajin lahaa sidii sabolnimada ummadeena looga saari lahaa dagaalada nagu soo hofood waxa weye waa dagaalada biyaha waad og tahay masri iyo etoobiyana naylka isku haystaan waxaan doonaynaa africa waa rajada ugu dambaysa adduunka qarniyada soo socota rajada ugu weyn waxweyn ee ummadoo dhan iyo adduunkao dhan isha kusoo hayaan focuska kusoo hayaan waa africa africa hadday sidaa u kala daadsan tahayna wax rajo qabanaysa madiibun baa loo soo gumaysan doonaa marka rajadaasu ninkaasi xambaarsan yahay waxa weeyaan ay jabuuti oo dhan himilada ay wadageliso waxa weeyaan sidii africa rajada ay la siiyey ay u xajisan lahayd hadday tahay halka macdanta hadday tahay halka beeraha hadday tahay halka nabadda iyo dhaqaalaha iyo isku xidhiidhinta africa markabka ka baxa jabuuti inuu tago maxaan ku dhahay senegal dakar markabka ka soo baxa algeria inuu yimaado south africa iyo africa oo dhan isku xidhiidhiso marka wax hawl badan shantiye badan bayna dhex yaala taas ninkaasna rajadiisa shimiiska iyo dowladda jabuuti way u xaydatay rajadaasa ugu horeysa innaka keiskan africa waxa weyn haddii aan nabad ku soo dabalno oo la dagaaltanno argagixisada oo wadanadeena isku socdaan laakiin haddii aan maaragtay s a c khaatumo iyo somalilan dagaal isku qaadaan haddii masar iyo etoobiya dagaal isku soo qaadaan dhexdeena gudihiina halis weeyaan marka rajadan qabna waxa weyn maxamuud cali yuusuf hadduu ku guulaysto raja africa galaysa marka rajada africa weeyaan waa tahay e soomaaliya oo kale ee jabuuti muddaba ciidamaa ka joogay haddana howlgalka ee cusub ee midowda africa ee janaayo ee bilaabaya shaqadooda ee dalalka ilaa hadda ciidamada ku yaboohay jabuuti iyo masar oo kale dowladda etoobiyana walaac ayay ka muujisay in iyada laga saaro ciidamada kamid ahaanshaha ciidamada midooda africa iyo masarna oo xuruf guf ay ka dhexayso la keeno waadna soo hadal qaaday xiisada dhinaca biyaha bal walaacaasi etoobiya ka yimid iyo in ciidamo masar ah ay yimaadaan soomaaliya sideeba sideebaa gobolka looga arkaa
waxaa ani sida ila tahay siday ila tahay waa aragtideeda shaksigaa waxa weeyaan uma baahni maanta broxy war kale inaan geeskan africa keensano tii emiraadka lagu filanayo waxay suudani ka qabanayso iyo soomaaliya waxay ku dhex samaysanayso marka arrintani heshiiskan masaaridu imanayso waa shay fiican sida laleeyahay argagixisyada la dagaaltamaysa laakiin waa inay madaxda soomaalidu ka foojignaato in dusheena laysku dul qabsan ninkii odaygii maxaanku dhahaye marxuumkii butros butros qaali baa odhan jiray qarniyada soo socda dagaaladu siyaasad ahaan maayeen waa dagaalo biyuu oran jiray dagaalada biyaha taasna waata imakay noo bilaamaysa ilaahay kheyra ka dhigo waxaan u baahannahay wadanadan iminka etoobiya oo kale ciidan baa ka joogayay siduu wasiirka saaxiibka ee fiqi lahaa waan etoobiyana waa kuma soo darayno marka waxaan malaynayaa in ay goolaaftan siyaasadeed iyo maaragtay heshiis siyaasadeed ay tahay bal han eegno siday ku dambayn doonto hadday masar timaadana bal han eegno siday maaragtay ilaahay inay dusheena isku dul qabsanaya laakiin waxaan rajaynaynaa si laga xaliyo siyaasad ahaan sidii loo xali lahaa laga gungaaro siday u wadaan dowladda soomaaliyana waa shay si fiican bay u wadaan oo shaxda way ciyaarayaan laakiin wax kastaba inaan ka taxadirnaa shuruudo aanan ku adkaysanaa sidai hadhow dusheena isku dul qabsan dadkaas walaaca etoobiyana wax meesha taallo oo dee dagaal ka dhexeeya dhaamka iyo yaka weeyaanu taasna inay saameen ummadda soomaaliyeed ku yeelatana ma rabno dagaal kaleoo shisheeyaanu inuu soo dhex galanna ma rabno waa tahay xildhibaana aadaa u mahadsan tahay
waa mahadsantaha adaa mudan kaasina waxa uu ahaa xildhibaan cabdow ciise oo ka mida baarlamaanka dalka jabuuti waxaana uu marti ku ahaa barnaamijka martida makarafoonka tan iyo intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doonno waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinla
haatana ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska washington aynoo hayso cashe ibraahim aaden
nabad dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii caweyska washington oo aan caawana idinku hayo qashinka iyo xashiishka yaalla iyo xaarkii kaada talaamalayna meel tanaa loola hagaajinaya ayaa laygu yidhi halkaa majarafad leydiba layguri gor anoo meeshii burayo soo hadlayo oo de hadalka sare iga qaadnayo ayay islaanta soo martay caashay manaan arkay islaanta oo show waan isla hadlay oo dhakhtar baan noqon laha marka majarafada daraba dhakhtar baan ahaan laha daasaan hayaa iyadiina show wuu heesayaaba istiri ka yaro waxay gu tidhi allah intay iisoo dhawaatay gu tidhi ayay uti allah farxadda kaa muuqata meeshii baasada laysku cunayay ilaaha kaa keenay alla farxadda eeg farxadda kaa muuqatay gu tidhi waa hal abuure maxamed yuusuf oo ku magac dheer badda oo caawana noo haya sheeko xiise leh oo ku saabsan nolosha qurbaha iyo qisooyin kale oo ku saabsan gabayadiisa oo aad si weyn uga heli doontaan waa caawa iyo caweyska washington maxamed yuusuf mar kale soo dhowow sheekooyinka aad hayso ee kaa qabsaday qurbaha iyo meelo kale oo aad tagtayba horta aaday u fara badan yihiin waxaan rabaa bal in aad toddobaadkan iigu bilowdid anigii dhegaystayaashaba aad noogu bilowdid bal wixii kaa qabsaday markii aad kugu horreysay iswidhan aad tagtay ee aad bilowda shaqadii kuugu horreysay mar kale caasha aad baa kuu salaamaya adigii dhegaystayaasheenaba runtii dee waa runoo qurbaho qurbaho hawl maydhano caashaay qurbaho hawl maydhano de anoo waxyaalahan aadka xasuusiy horta de anigan ana afreyda iyo gabayada iska maciinsadae ku kabtama waxaa jirtay oo jeclaan lahaa ina kaaga horo kolley gabay baad bere su-aashaa kaga jawaaba horta caashaay waxaa jirtay waxaan ahaa arday medicina dhigtaa oo jaamacadda oo dee medicinana jaamacadihii kuleedihii ugu wanaagsanaa jaamacadda ummadda soomaalida ayay ahaayeen waa gartay
waan ddur adu waxbarashaan ka helay talyaaniga dabeedna talyaanigii way noqon weydo kolley duruufo kale aawadeed baan wedo isulam baan iska dhiibay isulam baan imid isulam baan adu degay dheerkii baan isulam soo degay markaan luuqadii bartay jaamacaddii baan dib ugu noqday kabacdina waa tan gabadhan aan heesaha badan sameeyey baan isbaranay adu sagaashankii anoo jaamacaddii dhigta markaa jaamacadda halkan ku taalo lun la yidhaha lun university ay oo dee waxaan ardayda laga qaataana kuma filayn oo dee da- wadankiina dhiba- markii de- dhibaatadu ka dhacday bay ahayd oo dadkii reerkiina qaxay Eh, dabcan ay dee keligay baan reer ka joogay berigaasoo ay noqotayna shaqo tagana waxbara- dee jaamacadna dhigto eh, gabadh yaroona aan meesha kale maraayo aan siri gabadhana aan siri u sameyn gurigii waxo aduu hawlahu way igu bateen dabeetna waa shaqo tegey shaqadii baa dee alle shaqo kasta ma heleysid arday baan ahay meel xashiishka laga gurayo tareen train station la dhisayo qashinka iyo xashiishka yaalla iyo xaarkii kaada talaalaynay meel tana loo la hagaajinaya ayaa lagu yidhi halkaa ma jarafad leydiba lagu yidhi gor anoo meeshii burayo show caasha isla hadlayo isle waana sanadka dhamayn lahaa oo dee hadalka sare iga qaadnayo oo lidisku hareeraha duulayo oo isla hadlaya ayay islaanta soo martay caasha manaan arkay islaanta iyo waxba- hadalkaa sare iga qaadma dadka manoor buu hadalku sare uga qaadma Waxay ku aad iyo fikiraan aad aad iyo aad caasha.
aad iyo aad aad iyo aad oo show waan isla hadlayo dhakhtar baan noqon laha marka ma sharafada daraba dhakhtar baan ahaan laha daasaan hayaa imika
iyadana waxay moodaa inaad heysayso iyadiina show wuu heesayaa way tiri ka yaro waxay gu tiri allah inta iisoo dhawaatay gu tiri suulishkana markaa waan barto da jaacadaan dhigtaaba ayuu ti allah farxadda kaa muuqata meeshii baasida iyo laysku cunayay ilaha kaa keena alla farxadda eeg farxadda kaa muuqata igu tiri markaas marka marka marka marka waxay moodaa miyaa een, hadalka isla hadalkii korkaaga soo baxay ee, inaad Dee, inaad waxay shaqada aad soo- qabanayso aad aan- heesayso aad ku raaxaysanayso raaxaysanayso aan ku heesayo ku raaxaysanayo masharafada alla marka masharafada xaaraka dalaba waxaan idhaahdaa bal dhakhtar baa noqon lahaa baa kuxigsiinaya malaba hay hay
dabadeedna caashaay islaatii waxay u noqotay kaafii kala dheeri halkii aan taagnaa iyo iyo halkii ila tagtay igu qaaday igu tiri ilaa afrikadii baasika baryahaasna waa kuu sheegay dhaaf waxay baryahay abaarta xun ka dhacday etoobiya waan gartay loo heesiray tiifiyadan suuliskii waxaan abaar xun baa berigaa jirtay afrikada waxay struusho markaasay de waxay u noqotay caashay kaasay kala dheeri dabeedna afarey baan meeshii afare yaroo gola kafool oo dee way gabay dheer baa walaal hayne ma qorine ayaa waxay waxay ku waxay tiri waxaan ku yidhi islaantii aanan ku yidhi aloo la hadlaya oo yaab waxay waxay ku tiri waa tan intii alla farxadda kaa muuqata masaan ku yidhi farxadda farxadda ay doogiyo calanka rooga dacar bay u kaakicinaysaa digashadaadii darena waa wiidheedikii daana waa horay daltabyadan ilaabaad mar kale dib igu noolayne damaciyana nidoon laan ahaa daraja dheereed digtoor baan ahaan jiray shalay dayirtii waa hore nida'dii uu taliyaan ahaa laga dambeeyaaye maantana digaan xaaqaya qurina daashaaye dambiskii hadhaagaan guraa duhur dharaareeda daleel iyo cidlaan taagan oo dibad wareegaaye mana dooran daalkiiyo dhibta iyo diiftan aan qabe baraal isla soo degaya admeehay guddigan eedaa oo dadnimo dhowro ayaa ka xasuustaa caasha inaan in iyadoo ay hor taagan islaantii af soomaali ku dhaw igu lahayd maalintii leed maxaad tidhi vaseydho vaseydho vaseydho maxaad leedahay weeyaan maxaad maxaad igu tidhi adla af soomaali baan kula hadlayay aadanahu war isuma hayo aadana war isku hayo aadana war isku hayo waa taarikh laanta oo taarikhdan waa nigii ka gabiyey berigii taarikhdan berigii ka gabiyey caashaayo waxaan ka yaabay taarikh la-aantan waxaan ka baqday maanta wadankan wadanka ummadda soomaaliyeed meel kastooy degan tahay ba dhalinyar baa u badan dhal taarikhduna waa wax weyn oo aad ay taarikh ugu weyn tahayo qofka hadduu taarikhdiisa ilaabo dhaqankiisuna uu lumaa hadhowtoole oo waxyaalaha keenay in ninka cadi markuu ninka madow gumaysanayay waxyaalihii koowaad ee uu sidii waad ku guulaysan kartaa inaad ninka madow gumays- gumaysataa waxaa idinu taarikhdiisa baabi'iyo taariikhdii uu ka baabi'iyey dhaqankii uu ka baabi'iyey afkii uu ka baabi'iyey waa kii magacii uu ka bedelo waa kii magaca ka baabi'iyey afkaa taariikhda sida afka hadduu lumana taariikhdana waa lumtaa taariikhda hadday lumtana dhaqankaa luma dhaqanku hadduu lumana qofkaa luma oo iminka suuriatan aan kula joogo aan joogo caashaay lacagta ugu badan waxay ku bixiyaan dowladda suudan inay caruurtas caruurta meeshay doonayaan ha ka yimaadaan ama soomaaliya hadaan ama afghanistan ha ka yimaadaan ama carabka inay afkoodii iyo taariikhdoodii baraan oo waxay yaqiinsadeen inaanu ilmaha halkan ku koraa ee ajanabigihi haddii uu ruudkiisa iyo taariikhdiisu ay lunto inaanu isna waxba istarayn markuu weynaado iswilishana waxba tarayn xoog bay geliyaan oo aad bay u geliyaan laakiin innaga dee maamuladaha kala duwan ee jira iyo dowladaha kala duwan ee jira ee soomaalidu leedahay xoog ma saaraan oo dee wadiga arkaya af soomaaligiiba wuu sii cidhib yaraanayaa maxaan ku rahda caashaay markaa gabay caynkaa ku saabsan baan berigii tiriy taariikhda gabaygaasina wuxuu odhanayaa xaggabay riyaha maana tirinta iyo geed inkastoon ku tabashilan jiray oo takhasus lay siiyey tabcaan iyo markii ay galeen tolorog loo midha ay tafaariiqsadeen tacabkiisa ugaanta ummadi ummadiina taa istaartay tigaabon midhan anigana in lagu qiso iyo tuun ka yaabay ayaan geesiga taagay oon taydii gaabsadeeya oon tiirshay maansooyinka aad igu taqaaneene tan se aan arkay iyo waktigantii uu nagu joogo ee toosin mooye lahayd talo kale u dhaanta ayuunbaan tilmaan iyada siritoobiyaa u celiya aan taabto halkuu maamka tabay wayna tusaaleey arartaana tixraac uga dhigay arartaa tixraac uga dhigay toobiyaan rabay anigoon taraanayn murtaan weli cayaaye aan tafaasiir kale weli tusmaynaayo aan taabto halkuu maamku tabay idin tusaaleey tagtada iyo markay kaa lunto ogabay taariikh tagtadu waa wixii hore lasoo dhaafay tagtadu markay kaa lunto iyo ogabay taariikhdu taad shalay ahayd iyo markaad lumayso toygaaga toolmoon iyo xumaan mid aad ahayd teedna garanaynin timaadada iyo waktiga soo socdana aad tixgelin weydo ee tan la joogo iyo maanta untiis ku noqoto oy weliba kula toosantee tooganaa filaysid balse tahay tafiirtoogoodiyo ay tirankaaga oo hore tagoga lagaga jabay tala xumaanteeda waxaan ku soo teeday tala xumo tog bay kaa ridaa tabise maamaahe tala xumo tog bay kaa ridaa tabise maamaahe haddaynaan wixii naga tegiyo ururi taariikhda oo inaan hadhow uga tegin ubadkan tiinayba oo tabaabasho iyo caynan siin tababaraad raacda waa tabaalo iyo ciil mid uun waxu taraynaaye oo tafaaful iyo teelteel ku rida kala takooraane oo taxadka noloshooda dhiga meel aan loo turine tafatoofka tirsiimadooduna tartiib tiranto oy ledo ayuu gabaygaasina taariikhduna intaasi yidhi caashay waa yahay sheekaba sheekay keentaa bay soomaalida tiraahdaa waxaa igu maqaalo ah in aad tirisay gabay la yidhaahdo soo dhacayey oo wax badan ka hadlayey gabayadii aad tirisay iyadoo aan dadka qaar aysan weli fahmin inaad kuwo kalena soo wado soo wado soo wado hadda hadda waa tabtiiye annagaan kuwii hore fahmin inaad kuwo kale hadda noogu dartay bal taana ku dar waarudo alla horta waxaa jirtay caashaay ilaahay afka kuma gooyee waxaa jirtay waad xasuusime waxaa jirtay beris dhexdii ahayd baad hargeysa tagoon anoo hargeysa jooga hodheel degan baa hodheelka niman odayaalaho weliba wada gabaydhaadhi ah ayaan maalin walba show markan u imaadeen usoo dhaadhaceed meel hoosta oo lagu fadhiisto lagu sheekaysto oo hodheelku lahaa ayaa show maalin walba gabay baad kii jiray gabaydhaadhi baryaha mooyaane gabaydhaadhi Niman- gabaydhaadhi bal yaro jilciyo dadkao dhan ha fahmaane dadku wuxuu u qaybsami jiray berigii hore gabay gabaya iyo gabaydhaadi waxa weeye nimanka gabayga yaqaana nuxurkiisa macnihiisa kelmadihiisa fahamkiisa xafidaadiisa ayaa la odhan jiray gabaydhaadi ya waa gartay
marka nimas badan oo murtida aada dee u wanaagsan ba ayaa hodeelkala deganaa weliba qurba joogu badnaa ina qurba joog waxaa kamid ahaa nimankaa nin aanu saaxiibbanaa imika asalaamayo maxamed yuusuf oo la yidhaahdo oo qalaafa lagu naanayso oo reer ingiriis ahaa oo gabayadeydana aada u jeclaa jiray dabeedna markan wiin- wiin- halkii ka bilaabay dee iska caadi baan adna caadi ay noqoto wa- waaba dhegeysi baan ka bilaabi jiro ayuu igu yidhi horta waxaan sheekaa kaaga sheekayna inaan dhiib dhegeyso oo ila fadhiisto wuxuu igu yidhi nin beri reehawdka ahaan jiro geel qurux badan lahaan jiray ayaa looga taagi waayey buu yidhi qaad la noqonaya oo markaa tuuladu deganaa tuuladaa uu soo maxaan ku dhaha caashaay uu qa- uu deganaana baabuurtu ma soo marto qaad kuma yimaadeen In- intii qaadka cuntaa ee tuuladaa degan tuulo kale oo xoogay u jirtay u lugeeyaano qaad u doontaa ninku geel qurux badanna uu leeyo geel wanaagsan oo dadku jecel yihiin oo geel war geel dow kale qurux badan iyo geel wanaagsan buu ahaa geelka ha naga Taxi dayicina la yidhi cascaas miya qaad laguma doorsan karee
markaasa ninkii war war iska shaydaanka iska dhaa war maxaad qaad kufalasa war iska- geel cascas war buu lahaa loo miya
geel casas buu lahaa Ay.
waa loo caqli celiyey ninkii shaydaanka iska dhaa aduu ninkii dadkii waxay u caqli celiyaan aroortii barqadii uunbay tuuladii ku war heshay isagoo halkaa ka soo qayliya ninkii soo dhaciyey soo dhaciyey soo dhaciyey soo dhaciyey mise ninkii show intuu geelii qaar kaxeeyey burcageeyey burcoo malaha meesha saylada dee ugu dhaweyd malaha awdkahay ayuu qaad kasoo ayuu qaad kusoo bedelay gadbado qaada la- oo de garab kusoo qaaday tu- tuuladii kale baabuurtii wadaysay kaga dhaadhacay aye markuu qaadkii keenay dee tuulada dad odana ma joogaan a- aduu shan lix midh baa laga iibsaday qaadkii wax badan malaa kutabay wuxuu sharxa baa laga iibsaday waa garta marka marka qaadkan wuxuu ku bilaabay qayb ka mida geeliisa intuu iibiyo qaad ku bilaabay geelisi fadhigi ayuu qaad ku bilaabay Waa gartay.
markaasay aroortii kala hadda iyagoo dadka isla de malaa waa tan cidla kaibsawde shaytaan ku iska naari doonaaba Ay, unba aroortii kala haddana caashay bal calaamadii lahay soo dhacay halkaa qayladuba dadkii qayladubay ku wareeleen dadkii tuulada jooga waxay hore quba waxay hore quba soo dhacyeeg waxay hore quba waxay hore quba hadda kiisii hore shalata laba xaba laga iibsay shan xaba laga iibsay kii ayaa lu mid kale keenaya haddana ayuu ku kala keenaa maalintii kala hadala waxay markuu halkaa ninkii marinaya haduu sheekada waxba yaanan sheekada kaa qasine markuu halkaa marinaya gartay inuu ninku aniga ii jeedo markaasa waxaa ku uri waraya nin maxamed maxamed wuxuu guri gabay u badoodaa maxamed kii shalay toole kii doradki gabay kii soo dhacay u baadaysaa wana ninkii baan gabay gabaygii awooday baan arrintii ku bedelay isaga markaa arrinta waxaa la idhahdaa intan hore de hadalka ee gabayga lagu bilaaba adugu gabaygaasina waxba yaanan idinka qasina wuxuu ku bilaabay ninka khalaafan waxaa la idhaha maxamed yuusuf khalaaf waan salaamaya iminka aad baan u salaamaya hadduu maqlaye wuxuu ku bilaabmay in dhaweyd khalaafo ma tirin qaafka gebigeeda maalinta qisada baasil hayd iyo qaalihii bariga kii qaalmihiisaba u qaday qudo inuu iibsho ee kuwa wixii hore yidhi iyo qaadku shalay keenay adna aad qiyaastii lahayd oo lu qalantaaba ayaa kabaga shidacay oo nacay oo ila qadhaadhaaye oon aan qufulo ee ku riday qalaqada hoosteeda mar haddayna qiimeyn karin qowlka hadalkayga oo qom inuu garad hun qaadir iga beeray oo ay qardoofiya dhabiyo qomamun tahayna qasigaan haddii qow ka jaray quruxba suugaani maantana haddii aan qabadin qaabku yahay xaalba jaxaayga maba soo qoreen kamana qaysheen kumana qaysheen ee aan qubo murtida waa quba ee ee- ee ee qabo murtida waa quba oo qaranka gaadhsiina afartaa qormey iyo haddaan nuxurka soo qaato oo aan qalooc lama hadlay qiilka ka cadeeyo oo aan qumaatiga lidada yoolka qabadsiiyo balanqeexo qodobkii hadhay oo weli qarsoonaaba ummaddaan qarinka u ahayn waa la qaybsaday quruxdii midnimada tagtay iyo qulubtii duun- duubnayd ee qoraxdii dhacdada sultangeed qiiqu timi waayey sultan waa daadii jubbaland loogu qarameeyey siyaasiga qaldamaya ee haddana qaar u duubsanaya qarafo wiil ku saaqaday halkii iyo qoodigii yurub qolqolkii mid joogay iyo qol- qolqolkii mid joogo ka haray qayrkii filalkiisa odayaal qabaamo ku maamay googo googo loo qubayo oo qaawan oo qaawan qiime oo ka qaawan qiimaha rag iyo sharaf udheediiba iyo qaari qowlkii aliye diinta ka qoraato iyo oo quduro iyo yaab haddana qaydka fidinaya iyo qaabkasama tujaan quruxda moodaysa umaysana ka qowracan bulsho umaysana ku qowracan bulshada sun iyo boqoshan ayaa qayba dhinaca goosatay oo qalatay reerkii afartaa qurmeeye iyo haddana nuxurka soo qaato oo aqaloco lama hadlee qiil ka cadeeyo oo aqoomaatiga ridada yoolka qabadsiiyo balanqeexo qodobii hadhay oo weli qarsoonaana qarangeedka joogniyo waqtigan qabarka loo guuray ee qulada qoorta lahayd qayb ka noqonayso oo kayrkiin da-diinuna yihiin qaafo talinaysa oo qaab oo qaabaysa meeshay tolka oo qaabaysa meeshay tolkood iyo qalowlo keenaysa kala qalan ilbaha qayrin iyo hadalba qaarkiiya qudhiina disheen oo dhalan qowla geliseen oo aad qabiil liiqataan qudhiya maakiina oo aad qabaalo u tihiin nimanka nimanku qoondaystay hadduu qolofa geedaha ka dhaco oo u qayiran tahay quraxdiiya waxaa kaga tagta qiimuhu jiray oo uu- uu qaawisnaa oo qodnaa weliba qo- quraajada aboorka iyo intaa ilu qabsoomaynin qashraadka hoose iyo tagfiyo qayradkoo idilba ayaa quuta oo dila intuu qooma dhuxyada ee maantana qudhaasaa tihiin oon la qarinaynin odayaal xabaalaha qarkood yaalla qolofkooda ayaa qaalba qaarkiina kala dhigi qubayaan kuwadaad lahayd ee wataa qaydan eedadana intaad nolosha qaabkaas tihiin lagu qiyaamayo idinka quustay gaweyda kaa qabiyakin gabayga waxaan runtii nuxurkiisa noo ahaa dhalinyarta de maanta wad- meel kastoo ummad soomaaliyeed ay degan tahay ama waddan kastoo degan tahay soomaalidu dad odayaalaha runtii ka arrimiya dhalinyar baana xoog gale odayadaasi siyaasiyiinta ah ayuu maan dhalinyartaa kala kaxaysta oo ku kala kaxaysta dhalinyartuna way kala raacaan marka dhalinyartan runtii nuxurkaygu wuxuu ahaa uun waa bal dhalinyaro dee idinkaa mustaqbal kale mustaqbalka idinkaa lehe ee mustaqbalkiina waxa idinka dantiina ku jirta ku raaca laakiin cid kale aan ku raacin dantooda dadka idinka waaweyn aad iyo aad marka aad iyo aad saasuu ahaa kaasina oo dee saasuu ahaa marnaa waaxid aad baad Waxaan umahadsan idhi tahay gabay dalxiis dalxiiska toddobaadka dambe aan u dhiganaynaa laakiin waxaan rabaa inaan ku soo xirno mid ka mid a heesaha fanaaniinta soomaalida ay qaadaan kuwoodii safka hore ku jiray midda adiga Adiga safka waxaad- hore kuugu waxaad jirta tidahdaa- allah madwaalada waxa igu jirta number oneka heesa xasan iyo wada qaadaa saari soo goosay xadhigii kadana waalidka udaa waa cajiib maxaad heestaas ku jeceshahay waxaan ku jecelahay xasuusta maalintan ku daawaday waxaan ku daawaday tiyaatarka hargeysa berihii la furay isagana yahayd seventy eight ama seventy nine ahaan meelahaasi aan ku daawaday haddaanan qaldanayn anoo caruura wa siduu u qaadaya xasan iyo saari sida heesa uda qaadayna iyo heestaasi weligeyga ma gooda noloshainta si noolaay.
toosaad u Meel daawatay walba- toos iyadoo Live.
toos wax daawaday waxay ku jirtay riwaayaddii la odhan jiray galbeed waa la xoreeyey waa la shaagaagaysay haddii aanan qaldanayn midhaha waxa lahaa waa filaya xasan ganay Eh, dee xasan aadanoo legend runtii igu jira aniga number one igu jira iyo saare axmed jaamaca ilaahin cabdisaada ka waraabiye ayaa wada qaadayay heesahan ugu jeclaha bay ka mid tahay Eh, m- daalka markan aad shaqada ugu daala iskaga biyo aad Marka- baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay caaw intaasaan ku hakinaynaa oo inoo toddobaadka dambe iyo gabayadaada Insha kuwoodii Allah.
ugu dambeeyey iyo heesaha kale aad noo soo qaban doonta haddii lahayd aad baad umahadsan tahay maxamed oo aad baan ku salaama caysha adiga dhegeystayaasha allah yaa barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heestaas uu noo soo xulay abwaan maxamed yuusuf badda ee ay sida wadajirka ah ugu luuqeeyaan xasan aadan samatar iyo allaha u naxariistee sahre axmed jaamac tan iyo kulanti dambe haddii aan la idmo waa caashe ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
This is Alpha Hajj Channel.
wagaaga dhegeystayaal heestaasi xasan aadan samatar iyo saare axmed jaamaca oo ugu dambeysay sidoo kale barnaamijka caweyska washington ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo
hiliyo midkan hoysu hagarbaxayno hana qaad jacaylyo danta ula halgamayo hiliyo midkan hoysu hagarbaxayno